gudoomiyaha magaalada qardho ee gobolka karkaar cabdi siciid khaalid ayaa soo xiray tababar ku saabsan isbedelka cimilada oo muddo labaatan cishaha ku socda magaaladaas tababarka ayaa qabsoomadiis waxaa isa kaashada hay-adda unisef iyo wasaaradda dhalinyarada maamulka puntland waxaana loo qabta tababarka in ka badan shan boqol oo dhalinyaro ah oo ku nool degmada qardho iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha dhalinyarada degmada qardho ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey tababarka baan shaqaynaynay labaatankaa beri waxaan qabannay toddoba boqol iyo labaatan guri ayaan ku samaynay xog ururin si loo ogaado bal qiimaha beebi gaasta iyo dhuxusha iyo xaabada si xaabada iyo dhuxushana loo joojiyo beebi gaastana loo raqiisiyo xog ururintaasoo si waxa weeya qiimo weyn ugu fadhida magaalada qardho waxaan soo ogaanay in beebi gaastu ay marayso qiimihii ugu sarreeyey marka insha allah dowladduna waxay ballan qaaday in beebi gaasta aad loo dhimi doono sidoo kale waxaan samaynay kaambeyno olole loogu talaga aan ugu talagalnay olole nadaafadeed oo xaafadaha aan ka samaynay sidoo kale waxaan samaynay dhirbeeris aan geynay iskoolada magaalada qardho waxaan kaloo tagnay goobta dalxiiska eelhaare magaalada qardho oo ah meel qurux badan oo dadku intay dalxiis u aadaaniin hadhowna shacabku ay mataqaanaa uga yimaadaan wixii ay wateen oo dhan marka waxaanu ku soo wacyigelinay dadkaas in goobaha dalxiiska la ilaaliyo maadaamay muhiim noo yihiin oo markii la tegaayo sawiro qurux badan lagu soo gelaayo aan looga imaan wixii la watay bacaha iyo qashinka ee goobaha la ilaaliyo dadkana waan ku soo wacyigelinay iskooladoo kale wacyigelin baan ka samaynay marka labaatankaa beri sidoo kale waxaan tababarnay iyaguna dhallinyaro ujeedka iyo taarigka aan ka lahayn labaatankaa beri wuxuu ahaa inaan shan boqol oo dhallinyaro ah tababarno toddoba boqol iyo labaatan gurina xogururin ka samayno marka waan ku guulaysanay hawshii shantii boqol oo dhallinyarada waa tababarnay toddoba boqol iyo labaatan gurina xogururin baan ka samaynay kaambeyno wacyigelina oo la nadaafadeed iyo dhanka kale gudoomiyaha magaalada qardho ee gobolka karkaar cabdi siciid khaalid ayaa dhalinyaradu ugu baaqay inay kala shaqeeyaan maamulka iyo wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada maamulka puntland cagaarinta deegaanka iyo horumarinta magaalada qardho kunka dhallinyarada ah oo la tababaray waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha dhallinyarada iyo tiimkii la shaqaynayey in aan muxuu ahaaye noo ballamiyo aan kula wada qaadanno kala tashanno horumarka magaalada kala tashanno waxa magaalada laga qabanayo kala tashanno muxuu ahaaye cagaarinta magaalada kala tashanno sida loo yarayn karo maaraynta isbedelka cimilada waxaa ula jeedaa saamaynta isbedelka cimilada kala tashanno sida magaaladeena magaalo kigaali oo kale ah oo magaalo ugu nadiifsan soomaliya uga dhigi karno magaalo ugu cagaaran uga dhigi karno kuwaas inaan kala tashanno dhallinyaro iyagaa mowl u ah taasaan rabnaa guddoomiyadan oo ka codsanaynaa dhallinyaro aan wada shaqayno horumarkaan ka wada shaqayno idiguna horumar inaa xaqiijistaan baan rajaynaynaa tababarkan ayaa intii uu socda waxaa diradda lagu saarayay sidii la iskaga kaashan lahaa kahortaga isbedelka cimilada iyo joojinta xaalufinta deegaanka